waxaa maanta magaalada buuhoole dhinaca etoobiya buuhoole kulan ballaadan oo laba geesooda ku yeeshay saraakiisha ciidamada etoobiya dhinac oo dhinaca iyo waftigii ka socday maamulka puntland culimaaudiinka iyo ismada gobolka cenu dhinaca kulankaasi ayaa ka dhacay dhinaca etoobiya buuhoole gaar ahaan xaafada isiweto waxaana kasoo qayb galay dadweyne aada u fara badan iyagoo kaleo kulankaasi maanta dhegaysanayay kulankaasi ayaa waxaa loogu hadlayay laba qodob oo lagu jexjexay kulankaasi maanta dhex maray saraakiisha etoobiya ee ku sugan buuhoodle iyo waxgaradka buuhoodle dhinaca weli waftiga etoobiya labada qodob oo ahaa in laga hadlo ammaanka guud oo qodobka u horeeya laga hadlo waxaana ammaanka guud ay saraakiisha etoobiya sheegeen in dhinacooda ammaankooda ay sugi doonaan loogana baahan yahay shacabka gobolka can inay isdeejiyaan arrintaas ayaa timid kadib markii habeen hore fiidkii magaalada buuhoodle laga war helay ay dad dadka qaarkood sheegeen in ciidamada etoobiya weerar kusoo yihiin gobolka taasina ay sarkaalka etoobiyaanka maanta sheegay inaanay wax weerar ayna ku qaadi doonin shacabka ku dhaqan gobolka cayn arrintaasna aada uga xumaadeen ayna ka codsanay ismada gobolka cayn oo horkaciyo garaad cabdulaahi garaad soofe iyo suldaan siciid cismaan cali iyo wafdi dhinaca puntland oo horkaciyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kharaadka badda ee puntland iyo weliba xildhibaano kale in shacabku istejiyaan guryahoodan dib uga soo laabtaan loona baahan yahay in dowladda etoobiya shacabka ku dhaqan gobolka cayn ay ka washaqeeyaan adkeynta nabadgelyada iyo weliba xasilada guud ahaan deegaanka buuhoodle sidoo kale qodobka labaad ee maanta shirkaasi loogu hadlayay ahaa sidii ciidamada federaalka etoobiya kusoo dhinaca etoobiya buuhoodle dib ugu soo celin lahaayeen gaadiid gaadiya soddon gaadiga kuwa xamuulka qaado iskugu jira oo iyagu gacanta haadsan ugu jira ciidamada etoobiya iyo weliba kuwa ay ka furteen dad shacaba oo ku dhaqan gudaha magaalada buuhoodle kaasina ciidamada etoobiya hubka laga furtay iyaga dib loogu celiyey guud ahaanba xaaladda ayaa degan gobolka cayn waxaa laga dareemayaa deganaansho aada u buuxda waxaana soo noqonaya issocodka ganacsiga iyo gaadiidka kulankaas ayaa kusoo dhammaaday jawi aada u nabadeed oo safgarad ku dhammaaday oo dhex maray isimada gobolka cayn iyo culimaadiinka bayaanka u dhinaca waxaana xaaladdu kusoo dhammaatay isafgarad iyo nabadgelyo aada u wanaagsan kulankaasi ka hadlay radidka kamid aha ka hadlay sheekh cumar sheekh xasan oo kamid ah culimaadiinka ugu magacaaweyn deegaanka buuhoodle waxaana uu sheegay in dad shacabka gobolka cayn ay jecel yihiin nabadda iyo xasiloonida ka culim ahaan ay adkeynayaan nabadda guud ahaanba deegaanka buuhoodle waxaana ciidamada etoobiya sheegeen in shacabka buuhoodle dib ugu soo celin doonaan hubkii ay ka qabsadeen iyo weliba gaadiidkaas oo imika etoobiya gacanta ugu jira waxaan qaadeen in laga wada shaqeeyo xasiloonida deegahaanba xuduudda iyo weliba nabadgelyadana lagu waaro etoobiya ee sarkaalka u fadhiya buuhoodle ayaa intaa raaciyay in sideed iyo afartanka saacdood soo socda gaadiidkii iyo hubkii shacabku lahaa ay dib ugu celin doonaan shacabka ku dhaqan gobolka cani gaar ahaan dowladda puntland oo sheegay in hadda wada xidhiid toos ay leeyihiin arrintaasna iyaga ay mas-uuliyadahaad ay ka wada xidhiid doonaan shacabkan ugu baqay in istejiyaan anba arrintan ayaa kusoo dhammaatay ama kulankan maanta dhex maray etoobiya waxgaradka buuhoodle dhinaca iyo weliba waftiga puntland ayaa kusoo dhammaaday isafgarad aada u wanaagsan waxaana xaaladdu i muuqataa mid deganaansho buuxda kusoo baarasa shabakada wararka ceer dotcom buuhoodle